Hareeraha jidadka magaalada Beledweyne ayaa waxaa inta badan ku ganacsada dad u badan haween iyo dhalinyaro kuwaasi oo waxyaabo kala duwan ku iibiyo. Waxaana inta badan dhibaatada kala kulmaan gaadiidka mara wadada kuwaasi oo xilliga qaar biyaha iyo dhiiqada dhex fadhiya wadada ku sayriya ama ku haleeya ganacsigooda. Qaar ka mid ah ganacsatada ku ganacsato hareeraha laamiga ayaa raadiyo Beerlo uga warmay dhibaatooyinka ay kala kulmaan iyagoo maamulka Hirshabeelle kan gobolka Hiiraan ka codsaday inay u dhisaan xarun ay ku ganacsadaan.
Wallaahi codsi badanaan wadaa waxaa ka mid ah dhibaatooyin badanaan nagu haayo dhiiqooyinkan roobka da'ay waxaa ka mid ah dharka inuu naga halaabo baabuuraha markay maraayeen xawli u socdaan xijaabadii baatiyaashii dharkan kadayno dhan ay naga halaabaan marka magaalada waxaan codsan lahay dowladda federaalka inay saan usoo dhaanto ay wadooyinka dhisto ay magaalada kolba biyo degeenka dadka masaakiinto shaqaysanayso wadooyinka hareerahooda ku shaqaysanayaan ku dhahay ay shaqaysan laayihiin ay dharkay lacagta kusoo qaadeen ay ka halaabayeen si fiican waxaa ka mid ah dhar daaqadooyin dhan inay naga halaabaanoo gaariyaasha xuuli loo wado nimanka qaar ee wadaan ay naga haleeyaanoo hadda oon ganacsi juwaano iskaga rinaa jiro weli oon soo bixin karinoo dhiiqa ay ka buuxdaa jirto waa sax wax badanaa naga halaabay markay dharkeeni ka halaabaan maxaa samaysaan wallaahi waxaan suubannaa haddaan wareejin karno dhiiqada ka jeexi karno waa laga jeexaa hadday wareegsamaynin kolba waan dhaqnaa saan ku bixin karno lafihiisa ku celinaa iyo lacagtaan ka soo bixinay lacag ka hoose ku gadnaabo si baan yeelnaa haddou wax lagu qabanaynina waxbaa iska dhaafnaaho waa gurigaan iska geynaa baabuurka halleeya maba la qaban karaba baabuur xuuli kuu ad marayoo feebar u socdo maa wax ka qaban karnaahe dhiiqadii waa nagu haleyna wuu nagadaga annaka waxna kama qaban karna baabuur maamulka gobolka hiiraan waxaan ka codsan lahaa dadkan hareeraha laamiga ku ganacsanaa inay meel ganacsiga u suubiyaan ay iskugu geeyaan oo meel loogu dooso u yeelan wadooyinka ay ka kiciyaan wadooyinkan ay dhisaan ay saan u dhaamaan dhiiqadan iyo laamigii dhammoo la dhiso saan biyo u yaaliin laamigii dhismihii hadda la saaro laamigii hadda la dhisay oo saan biyo iyo dhiiqo u dhex yaallo waa dhibaato marka dadka ganacsadoo laamiga oo dadka risqa usoo doonto laamiga hareerihiiska ganacsadane inay meel u dhisaan ay ku ganacsadaanaan ka codsan lahay oqoyi maxamed sabriye waa magacayga waxaan ka ganacsadaa sida dharka ciyaalka oo kaleeto sida baatiga oo kaleeto waxyaabahaasoo kaleeto sida baatiga iyo dharka ciyaalka wax badanaa kala kulanaa xilliga dhiiqadaoo kaleeto baabuurtaana halaynayso gijaadyadaana halaynayo wax badanaa kala kulanaa soomaha rafaad badanaa jiro dhiiqooyinka oo kaleeto moobeeladaa nooga dhacaa roobka xilliga roobka waa ugu darnaato si ay baatiga uu ka gaaro waa ka jaraa waa iska dhaqdhaqanaa leh wixii noo xaraashmaan waa iska xaraashanaa maamulka inay wax baqda noo qabtaan aan sugaynaa haddii ilaa yidhaha meel ganacsi ay noo sameeyaan wax noo qabtaan dadku waa iska dhibaataysan yahay agoonaa jirto dad jiranaa jiro dad xanuunsanoo caafimaad allaa sii kara lagso maamooyinka wixii soo bixiyo qoraxda usoo bixiyaa jiro kolley waxaan rabnaa in meel ku ganacsanaynaa meel haddii naloo dhiso meel nala geeyo sida carruurtayna mal nool maalmeedkeeda ugu raadsano waxaan gadnaa dharka iyo kabaha iyo alaabaha yaroodka oo ciyaalka ay ku iidaan wallaahi laamiga waxaan kala kulannaa dhiiqada gaaradameerka sidoo kale iyo baawuurta dhiiqaday nagu soo fadhiyaan dhib aad iyo aad u weynaan ku qabnaa alaabteeda inta badanna way naga haleeyeen oo dhiiqayba leeyihiin marka waa kaasa qaarkoodna waa uun waa qalajinaa qaarkoodna waa uun jafnaa waxaan ka codsanaynaa dowladda soomaaliya waxaan ka codsanaynaa laamiyaha iyo meelaha magaalada oo bilacda leh inay naga hagaajiyaan oo meelaan dhiiqo lahayn inay naga dhigaan oon ku shaqaysan karno maamulka gobolkana saasaan ka codsanaynaa